jamiiyada ama hasamsan ee howlgalka deegaankaas ee galow ay maskaxtahay inay degmeeyo oo ku tirsan gobolada mbaay boqol ee ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya a howlgalo dhawaan dunku wadeen si diinsoor hadda uma jiriseedeen nimanka adowgahay lama ya ku dileen lankoon noolaha ugu gobadeen berdaala saasaato langa miire shabaab iyo ka gobadeen duuliyada qaste oomana matirseedeen weji kalay meel soddon kiilo masaran jartay haka dagaalameen marka howlgalka ciidamada booliska gaarka i wada howlgal oo oo lanku dhufo ka dhaqaaqay oo lanka tiragelay nimankaas farsamadii shacabka dhibaateeyahan iyo kubaajiyan owraad weli howlgalku suubiyeena deegaanka saydhalow nimankii naflacaariga madiibo kurooren way ilaasin walaagii iyo basika baadeen qalabha iyo walaayaha guben marka howlgalkan howlgal oo lankasiri galiyo oo ku dhufo ka dhaqaaqa howlgalkaas lankasiri galiya ayaa ankadii oo qorshaysanayo marka cadowkana sidiisba maadaama naflacaari ay oo sida naftiis meel aan aamini waayeen dhaqdhaqaaqa dowladda koonfur galbeed soomaaliya wasiidan qoobtadahay marka howlgalka qofsidalankatargalayaan waa marka guulaysa insha allahu tacaala qaabka de maadaama hata deegaanada koonfur galbeed meelgumihi hata arugsideen oo hata owin lahayni laakiin meelba laka sheego unbaa ciidamada qaabkii hata dareen war labaatanka dareereen iyo hoos soddonka dareen afartanka dareen saldhigi hadamile ciidamadan saasa lankatargalay iyo bacsadaan nimankaas naflacaaliga maya maya soromaad makudhin laakiin kubariideen meele howlgal qarshaysanahay iyo kubax aan kubaxsadan meele shacabkana dee walha walhan ku diray hadii walaa maarintay dhibaatadii suugayaayeen oo qalabha meelayaan ciidamada booliska gaarka walaha qaadan iyo walaha gubeen ku waleen marka dalankasirgalayaan di maya maya ciidamada hata booliska gaarka ah iyo ciidamada hata soomaaliyeed xooga dalkaba ciidama shacabka ku rooro mila shacabka shabaab lay ku roorahay ama ciidamada dowladda makuroo ciida la anka dhawaay waana walaha ka dhiirigeliye marka ku roorna ciidamada hata soomaaliya oo hata xooga dalka iyo booliska gaarka koonfur galbeed soomaaliya shacabka koonfur galbeed makuroorow walala kuroorahay dhigyacabka oo diinta islaamka kaga badahay nimankaas khawaariijta ew insha allahu tacaala waana galangareen kugogo doono bilaa taas iyadan mahadsanto sideeba qorshadeeda in xaalada alba miidiyaha malka sheego qorshe lanka farigeliya jarta in iyo maaragtay degmo kasta deegaansha ammaansha xaqa jifata qorshada saxaabta guud aan kumata howlgalka guudna insha allahu tacaala waqtigaa kabaaganta iyo saxaafada aanbadinkaana laakiin taragalka mabaa degmo kasta ciidamada mufasiin iyo isweershi ha xoreysata degmada kale haduujahaningudugna degmadeela ku adkaada marka qorshaha la wada oo diwaanmeesho ma ee meeli walanka sheego bahaayan operation goobahan dhamaan hasna kala jooga nagadaa marka shabaabna adiga la socoteen naflacaariyo waqti joona dhamaada marka nimanka fara ku tiraska shacabka dhibaateeya insha allahu tacaala walku gobola doona bilaa wallahi qorshada guud ciidankaas yoo kaalmaysadaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom iyo dhammaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya way waa in dalku lahasanaga nabad iyo kala dambeyn si dowladnimadu lankaki shacabka dhibaateysan dhibaatada lanku qaada insha allahu tacaala waana war argo doon oo bilaa